Wasiirka Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ahna Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Mudane Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibi ayaa maanta shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in ciidamada badda ee dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ay maalinta beriyaha bilaabi doonaan howlgallo ka dhan ah kooxaha burcadbadeeda. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay howlgalkan in uu yahay mid uu amray Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxaana uu tilmaamay in ciidamada badda ee dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ay awood u leeyihiin in ay la wareegaan doon walba oo ay ku arkaan ayadoo hub sidata.
howlgalka la dagaalanka burcadbadeedka ee shalay amarka laga bixiyey kadib markii ay dhacday in kabtan marka badeeco wado oo caadi oo nin wanaagsano aad u wanaagsano muslim oo runtii u dhashay dalka suuriya lagu xabadeeyey lagu xabadeeyey markabka dushiisa uu kuna naf waayey waxaa laga bixiyey shalay amar dowladda federaalka meel gaarka ah waxaana amar la siiyey taliyaha ciidanka badda saa ula socotaan qalabkan ilaalada ciidanka badda ee na soo gaaray wuxuu siinayaa awood ciidanka ilaalada badda in inta bal hadda ay gaari karaan oo dhowrkaas doomood ay ku howlgeli karaan min jaziira ilaa iyo ta dekedda qolada amisom baa ilaalinaysa dekedda ilaa iyo ceelmacaanna inay ayaga ilaaliyaan baa shal awood loo siiyey waxaa awood loo siiyoo kale doontay istaagi yidhahdo inay baaraan oo laga dhexelo hub in lala wareego hubkaas hadday doonta dhexda xabad ka soo ridaana la burburiyo doonta haddii la badbaadin karo dadka la badbaadin lasoo qabto maxkamadda la saaro wasiirka kalluumeysiga ee kheyraadka badda ee dowladda ku-meel gaarka ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in howlgalladani laga samay doono xeebaha magaalada muqdisho waxa uuna tilmaamay in howlgalladani ay fulinayaan ciidamada badda ee dhowaan tababarka loo soo gabagabeeyey waxauna kaga digay kalluumeysatada reer muqdisho in ay doomahooda hub saaraan waxaa looga digaya kalluumeysatada soomaaliyeed oo haddan aan u sheegay in ay haddii la joojiyo ciidanka ilaalada badda iyo ciidan kale oo shalay loo xil saaray ciidanka dhulka oo kaalmeynaya ciidanka ilaalada badda oo dhulka naftada ka dagaalamaya ay joogsan yidhahdaan doontii ay shaki ka gasho joogsan weyso waxaa la amray in la xabadeeyo in la xabadeeyo waa ku cilan in la xabadeeyo marka waxaan ka codsanaynaa in loo istaago la baaro doonta markii doonta la baarana ay shaqadeeda sii wadato insha allahu tacaala waa dad soomaali ah afka soomaaliyadu kula hadlaayaan af soomaaliyadu ku joojinayaan waa dhallinyaradiinii waa wiilashiinii waxaa muhiima in digniintaas sida ay tahay loo qaato looma dulqaadan karo mar dambe in mataqaanaa ka dhacdo agagaarka xeebaha caasimadda in noocyadan falka ee mataqana argagixisada ah ee burcadbadnimada ah in lagu dhex ogaado marka sidaas darteed waa amar shalay ka soo baxay xafiiska prime ministerka waana amar jiraayo saas u jiraayo waa in sida uu yahay loo qaataa ciidankana shalay saasaa loogu sheegay inay ilaaliyaan xoojiyaan ciidanka ilaalada badda waa ciidamada soomaalida ee ciidamada ilaalada badda ee loo xiray daraa tababarka
arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli dhowaan kooxa burcadbadeeda soomaaliya ay isku dayeen inay afduub u geystaan markab ganacsi oo ku xiraa dekada caalamiga ee magaalada muqdisho taasina ay keentay in uu iska horimaad dhex maro kooxaha burcadbadeeda iyo weliba ciidamada midooda afrika ee amisom ee ilaaliya dekada caalamiga ee magaalada muqdisho waxaana iska horimaadkaasi ku geeriyooday kabtankii markabka ee u dhashay dalka syriya maxamed kaafi sheekh abuukar cigaag online magaalada muqdisho